marsh midnimo ayaa ka dhacay sioux city galabta waxay ka bilaabtay cook park iyada oo lagu qiyaasay dad cad uu tiro yar oo dhowr boqol ah kadib quxdu si nabad ah ayay ugu lugeeyeen saldhiga booliiska magaalada sioux city waxaa ku waxeliyay taliyaha bileska rex muller iyo hogaamiyeka kinaasadaha magaalaha iyo n a a c p muller wuxuu uu sheegay dadka badna wixii ka dhacay minneapolis taasi mahan booliiska magaalada suyu ayaa bariyay togaashadan subaxnimada taas oo ku damaatay tuhmanihii oo baxsada waxay ka dacday qiyaastii sideedaba meel uu dow labaatan iyo afarkii iyo clark street oo ah meel ku dow floyd boulevard qof ayaa rasaas ku furay gari uu waday gariga ayaa marka ku duftay tir saraakiisha goobta ka dawaa ayaa eryaday ninkii tuxusnaha inuu baxsaday darawalka waxay rasaas ah kuma dhicin laakiin waxay ku soo gaday dawac fudud shilka darawalka ayaan gacansar laa yeelin doonin baraatiinka booliiska waxay rumaysan yihiin inay iqaanaan oqonsiga tuhmanaha waxayna hada raadinayeen agaasimaha caafimaadka degmada suuland wuxuu sheegay in covid-19 ay u muuqaato in ay her ka sareyso woodbury county si kastaba ha noqoto wuxuu leeyahay saameynta dhabta ah ee furitaanka in badan oo ka mid ah gobolka ma dhici doono ilaa damaadka cusbuuxu soo socda sababta oo ah waxay qadaato waqti in astam ahaa soo muuqdaan hogaamiyaasha labada isbitaal ee sioux city waxay leeyihiin tirada bukaanada lagu daweeyo taas hilaadooyinka ayaa sii dhacay si kastaba ha noqoto waxay ku buurinayaan dadka inay weli xirtaan weji xido oo ay ku taxaadaraan ka hortaga faafitaanka cudurka danka kale gobolka woodbury wuxuu ku daray kiis oo cusub ah oo covid-19 oo lagu talaagalay in ka badan infectionka degmada dakora waxay aragtay kiisas cusub oo cusub in ka badan waxay jiray wadarta guud ee dimashada ka mid ah aga mitrooga ee magaalada sababo la xiriiray covid-19 dhibaatooyinka ka dashay awgeed